shabakad ah haraagii xukuumaddii hore iyo dadkii tacadiga ku sameeyey shacabka iyo dadkii ka taajiray dhiigga shacabka oo weli sii daba socda dhaqanadii xunxumaa ee ahaa in lagu wareegeysto xafiisyada ciidamada iyo xafiisyada federaalka iyadoo dadka lagu dacweynayo mas-uuliyiinta deegaanka lagu dacweynayo waxyaalihii shacabku ay dalbanayeen ay u baahnaayeen ka mid tahay soomalinimadu oo ay ka mid tahay in dulmiga la diido iyo halganku oo ay ka mid tahay diinta iyo akhlaaqda wanaagsan in la taageero waxyaalahaas iyadoo dadka lagu dacweynayo shabakad u badnayd dad maaragtay ka faa'iiday dhiiggii shacabka intii maaragtay dhiigu daadimayey tacadiyadu socdeen iyagu qandaraaso iyo miisaaniyad iyo lacag ka heli jiray oo uun haddana u tafaxaytay inay sii wataan dhaqanadii noocaas ahaa yaa ololayaal fara badan oo ka dhana xukuumadda ka wadi adisababa iyo dhulkaas iyago oo si khaldan u soo dhigayay xaqaaciga ka jira deegaanka waxaa maanta shacabka ugu bashaaraynaa in dhammaan iskudayada noocaas ahaa si buuxda looga adkaaday shacabkuna maanta laga bilaabo uu fili doono in isbedel dhab ah oo dhinac walba dhinac siyaasadeed mid amni iyo mid horumareedba loo jihaysan doono waxaan ugu baaqaynaa mar kale dadka noocaas ee akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada wiiqaysa midnimada ummadda soomaaliyeed ka shaqaynaya inay ka waantoogaan haddii ay ka waantoogi waayaan waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay in si isbeddelkan uu taabagalo tallaabooyinka loo baahnaa ka qaadanno taana waxaan rabaa inaan shacabka u caddayno inaan dib looga waaban doonin